بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal kolley waxoogaa yaroo kooban baan baabkii hore aan ku yar laabmayna laabankuna ma aha dee aynan axaadiisii ku noqonayne waa masaladii kolley taswiirta cunwaankii imaam nawowi inoo soo dhigtay ee ahaa inay xaaraam tahay suurada xayawaanku waa mid taswiir in la suureeyo ama la taswiiro in la haystaana ay xaaraam tahay haddii aanay ahayn wax dee la dulaystay laim dee mubtahana aanay ahayn bal taas waan soo aragno dee uu wada tacmiiminayo kolley kalaamkiisana waan soo qaadi doonaaye horta masaladani waa masale oo casrigeena noqotay masale aad dee u dhib badan maha uma jeedo xukumkeedu xukumkeedu waa cadyahaye dee way faaftay meel kastay gashay masaajidii kama madhna qaladii kama madhna in wixii oo dhami aad iyo aad bay isagaba bateen oo waxa weeyaan marka la eego xagga isticmaalka hadday tahay taswiir hadday tahay hadday itikaad tahay haddii taas bal intaa kuma way joogsane hadday taswiiruntahe waatan tamaathiil bilaadi islaamka tamaathiil ama ha yidhaaheen waa askari majhuula aljundi iyo almajhuul ama zucamaha loo sameeyo ma waxyeele dee madaayidintii caamkahayd iyo meelo kaleba tamaatiilsii gaalada iyo dee arrintoodii un lalaba yimid taas oo oo ay jirta haddana bilaadii islaamka bal dee madaaris iyo macaahid lagu barta waxyaalahaasun oo dee ay ama almadaaris alfunuun aljamiila iyo waxyaalaha ku magacaabeen fan iyo waxyaalo kharaj badan la geliyo bal dadkeedii la weyneeyo bal jawaa-is laba siiyo waxyaalahaasna waa wax dee kolley ishkaal waa shay faafay faafay oo wuxuuba wuxu noqday wax la iskaba iloobay xukumkii sharciga ahaa laba iloobay xagga marka la eego axaadiisa qeyb waan soo wada aragnay kolley ina kaloo kitaabkeenna aan kuba sugnayno ama saxiixa bukhaari ha kuba sugnaata waxyaala uu la dheer yahay ama meelo kale ha ku sugnaatay axaadiisa jaanibkan kuba timi ee taswiirta taxriimkeeda ku timi hadday tahay dee mancintan la iskaba mancinayo hadday tahay waciidka weyn ee aakhiro sugaya ruuxii oo ah inay kuwa ugu cadaab daran yihiin ama lacnad se xadiid bukhaariya kaa musawirkaa laba lacnaday ama arrintii casharka inooguba dambayso ah in dee la cadaabayo laguna kalifayo wixii iyagu suureeyeen ay bal taswiireen inay ruux geliyaan dee mana karayaan taase waa amar tacjiis oo cadaabkooda dheeraanayo weeye bal taasna waa mid arrintu aad iyo aad iyo nusuustu markaa way caddahay marka markaan eegno nusuustaasna ee aan guud ahaan isu wada geysano hadday suuradu tahay mid mujasamo ah oo taagan oo hadhlis ay barhkood kaba cabiraan ama jismile iyo haddii aanay ahayn mujasame ay tahay wax waraaq lagu sameeye ama mare lagu sameeye ama taas oo kale bal waxa weeye dee axaadiista markaan si guud u eegno kolley farqi halkaa ma jiro allahuma axaadiis baa jirta xadiidka aynu soo aragnay ee busr bnu saciid iyo dee cubaydullaahi alkhawlaani iyo taabiciinta ay ahaayeen zayd ibnu khaalid iyo abu dalxa iyana saxaabada ay ahaayeen aan soo aragnay ilaa raqman fii thawbin oo istitna ah taswiirtii haddii ay tahay wax maro lagu naqshadeeyey lagu taswiiray in lagaba soo reebayo bal taas waa mid laba xujaystay oo culimmada qaar ay u xujaysteen leh way bannaan tahay waxyaalaha caynkaase raq mara ku yaalla iyo waxyaalaha caynkaase laakiin maxaa baabkuun inooguba sugnay aan soo aragnay daahan caaisha daaheedii ahaa ee rasuulkii ilaahay kol gacantiisa ku gooyey markii dambena barkimooyinka lagaba sameeyey numruqadii ay tidhi rasuulkii ilaah adaan kuu soo iibiyey si aad uguba fadhiisato dee taswiirtan ku sugnaayee rasuulkii ilaahay bal waciidkii weynaa dadka kuwa ugu cadaab darani kuwa inayin uu sheegay waxay ahayd dee raqmi saw bay ahayd maro wax ku qoran bay ahayd may ahayn shay shaakhis ah ama shay dilila may ahayn oo bal taasi dee waana wax yar baahan axaadiisii baabkaasi la jamciyo qolooyinkii dee baltaa u xujaystay waxaa kaba hor imanaya axaadiistan kale ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo suuradani ay mara kuba taalay uu manciyey bal la googooyey aada ugaba cadhooday taasoo kale ayaa waxa weeyaba axaadiis kaleo dee jibriil inuu xataa ay ka mancinay suuradaa dee ay ku sugnayd maraduna way inooba timi saa daraaddeed in badan oo ahlulcilmi ka mid a ama jumhuurtoodu xadiidkan ilaa raqban fii sawbin waxay kuba xambaaraan waa wixii aan ruux lahayne ama suuro shajar iyo waxyaale iyo wax ahayd walo kolkol la odhan kara dee taas bale waxa weeyaan taas bay kuba xambaaraan waa mid waana arrinka uu imaam nawowi sharaxa kuba sheegayo ee uu leeyahy waxay kuba xambaarantahay cinda aljumhuur ama jawaabtoodu ay tahay waa raqmigii adigu suwar shajar iyo wax laba mid ah bacdigoodna waxa way dhan waxaa dhici karta markan dee inay ahayd qabla nahyi ah laakiin taa waxa yar dheeraynaya istisnahani dee intii kaleba waa la manciyey marka qablana in la yidhaah dee inta markii hore taa la fasaxay baa tan dib loo manciyey mooyaane kolley arrinku waxa weeyaan iyada taas qabla nahyi ma odhan karno walaxaafidii ay arrinkaa ishaareen uu leeyahy ixtimaalkaasi waa jira haddaan la odhan suurada marka hore la manciyey inta raqmiga laga soo reebo taasaa bannaanayd iyadii baa dib dee si axaadiisan caaisha ama xadiidkan caaisha dib loo manciya haddii taa la idhaah ixtimaalkaasuu kuba sugnaanaya haddii kale ee meeshii nahyi waa jiraayo imaka lama odhanayo qabla nahyi lama odhanayo bal axaadiidta laakiin waxaan leenahay ta iyada inooguba sugan in xadiidkan ixtimaalkaasa ilaa raqban fii sawbin kuba sugnaanaya kolley dee saxaabana kalena dikri way kuba leeyihiinoo waxaa xadiid cubaydullahi bn cabdillahi bni cutba warinayay taabicigaas oo uu yihi abu dalxa malaa xanuunsan ayuu yimi oo sahl ibnu xunayf baa la joogay markaas buu daah ama maro iyo duraaxadku uu goglanaa buu yihi saara isagaa ku yihi maxaad u saaraysaayo deetuu hi raqmi baa kuba sugan sahl baa yihi miyaad maqal dee raqmiga wixii dee iyo malaa dee ruksadan oo kaleo tu yihi ma waan maqlayo laakinahu adyabu linafsi waa naftayda taasaaba u fiican oo waxaana kaba dheeraada waa dee dheeraanteedii iyo abudalxana ninkii xadiidka inooga warinayo habartaasi way jirtahay bal waxaan leenahay markaan si caam eegno taswiirihii ama mujasam ha noqdeen ama yaanay mujasam noqoninbe waxa axaadiista kala duwan aan ka faa'iidaysanaynaa kol hadday tahay dawaatul arwaax waxaa nafta leh inay mamnuucan sharcan tahay oo dee axaadiisani ay kuba timi bal taasi waa xagga axaadiista saxaabadii rasuulkana kolley horena waxbaan uba soo yar naqlinay dee rag kala duwan oo saxaabadii oo aqalo ay galeen oo iyagoo uba yimi wariimo taswiir kuba sugnayd uga laabmay way jiraanba in qolooyin kaleo saxaabada guryahoodii taa lagu arko barhkood kuba inkireen sa ibnu cabaas oo kale misr ibnu makhram malaa markii dambena uu masaxay wixii iyo waxyaale way jiraano bal marka la eego aahaartiina kolley waa waxay xoogeynayso intaa yaree istitnaha ilaa raqman fii sawbin oon leenahay jawaabtaas bay leedahay ama wax kaloo caaridaya jira mooyaane bal waa taas xagga aimada haddaan eegno iyo fuqahadii aan eegno waxa iyaga arrinkoodu yahay bal imaam nawowi baa raximah llahu tacaala si fiicanta u talkhiisiyey bal waxyaalihii ee markay noqoto in mid weeya horta intaan halkaa kala bixin bal haddii raqma fii sawb istitnaha si waa axaadiisa qaar waa ka inoogu sugan oo kitaabkaabuu inooguba sugan yahay waxaa kaloo iyadana bal matalan ah waxyaalahan lucabalbanaat ay yidhaahaan hablaha yaryari dee yar hooyanimadan iyo baltan dumarnimadii looguma sii tababare aruusada ay kaba dhigtaan taas oo kalena bal istitna isna waaba jira ama waxyaalaha inoo soo arooray rasuulka ilaahay cayashoo dee waa yarayd iyadoo qaag bal matalan aan ama waxa weyan aada uba yar baana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh loo soo hoyey waa sagaal jirkeedii iyadoo guriga joogtay lucab kuba ciyaari jirtay iyad iyo hablo yaryaroo dee ansaarada asxaab ahaayeen oo markii rasuulkii loo haynayaba leexa laga keenay oo meel leexa ay ku leexaysanaysay ayaa laga soo kaxeeyey taas oo markaa iyaday mooday iska leea taas haddaba iyo waxyaalo saas oo ay kuba ciyaarayso xataa riwaaya ay timi in fardaho dee saa kan ay lahayd deehu ku taswiirnaayo dawaatul ajnaxa si wax saasoo malaa laakiin yar mujasamo waxaani muxuu yahay asaa bal lafti kuba soo aroorayo waa fardoodba fardo ajnaxada jira inuu yihi oo markaasay tilmiyaad maqal sulayman uu lahaa farda ajnixaale hadalla saasa bal markaa lucabulbanaatna waa waxay soo reebaan raqaban fii sawbna bal waataan eegayno waxaan leeyahay si guud horta axaadiisata inooguba sugani taa weeye culimada qaarna waa sida zuhriyo iyadu tacmiimkaasay ku tegeen wuxuu hadduu leeyahayba dee wuxuu guud ahaanba taswiirte in ama raqmi soob ha noqdo ama yaanu noqon xayd ha ku yaalo siyaab ha ku yaalo mumtahna ahaado wax dhul ku yaala haba ahaado ama gobol isagu arintiisu waaba in tacmiim uu caam yeelay waana dawaahirta axaadiisa qaar siay keenayaan oo dee barkimadii marka la eego lagu fadhiisanayay la shaqilaysanaya rasuulka ilaahay diiday shay mumtahanay ahaydoo bal taasna waa waxa qowlkiisa xoogeynaya sa uu halkan sheekuba leeya waa madhab xoog leh waxaan leeyahay iyada markay noqoto in haddii uu raqmigaas barhkoodu way kaba soo reebeen si guud madhabaha haddaan eegno dee shaaficiyada agtooda kala qaadkaasi ma jiro ama in waxay haddii aanay taa mumtahankaa ahayn oo culimada qaarkood taa ay soo reebaan ay aanay ahayn oo aan nidhina saxaabo kala duwan iyo salaf kala duwan oo qowlkaa qabay baa jiray dee sida habeenkii dhaweyd sheegnay iyaga agtooda waa inaanay banaanayn kolley xanaabilada iyo xanafiyadana qowlkoodu kaa weeye ee madhabkan maalikiyada ayaa ah hadday mujasam tahay oy hadh iyo dili leedahay dee waa taa iyaguna xurmadeeda way qabaan marka aanay ahayn wax hadh aanay ahayn ayaa bal iyaga qowl jira ah in dee laga roon yahay ama karaaha ay tahay laakiin xad taxriim aanay gaadhsiin ee si dee kolley xujadu iyo cumdadu waxay noqonaysaa nusuustii axaadiistii bay noqonaysaa axaadiisna waa taan aragno bal waxaan leenahay jamaahiir alculamaa afraado way jirayaan kuwa in raqmiga wixii ama in raqmi ku sugan baneeyey saa saxaabada qaarkood iyo taas raqmi sawb waanay jiraan saa leenahay kolley waana qowl yar xoog leh wixii mumtahanee aan ruuxu kii taswiiray ahayn oo itikhaadun ay tahe ama lagu tumanayo lagoglanayo wax meel la suday iyo taas aanay ahayn oo nooc tacdiimi uguba sugan yahay ama takrimi uguba sugan yahay dee qolooyin culimada ka mid oo kaba soo reebaya waanayn waxa weeye taasna way jiraan waana sii tarjamada u kuba soo reebaya ama in badan oo kaa mida taas waxaan leenahay lakiin bal waxyaalahaas oo kale iyadoon dili iyo la kala qaadin si axaadiis inoo tilmaamaysa wax hadlaya wax kale bal tacmiimkaa weeye qowlkaa maalikiyadu waa jiraa n waxay iska jirta dee horena malaabay u dhacday bacdigood waayo ibnu daqiiq cidiya baa soo naqliya dee waktigeennana waa la arkaya kuwa iyagoo sheegtay waktigan umuurahan la xarimiyey la diidayey la adkeynayey markii dadku islaamkii u ku cusbaayeen jaahiliyadii iyo waxyaalahaas iyo dee bal matalan waxyaalaha weyneynteedna ay kuba dhoweyd markaas bay haydeen markii laakiin caqiidadoodii ay dhisantay umuurahaasi ay u kala soocmeene waxaa horena ay suuleen oo kale takhfiif baa yimi ama wax bannaan baabay noqotay taasi waa qowl aan xaggii shareecada meel kuba lahayn oo kale sababta rasuulka ilaahay umuurahaba kumuu cilayn waa si ibnu daqiiq alcid ba yidhaaha sharx alcumda ee arrinku soo qaaday wuxuu ahaaba inay arinkan ku sugan tahay mudahaat اkhalqila wakti kastana wax joogo wey abuurkii ilaah wax loo ekeysiinayo lagu shabahayo loo ekeysiinayo inay ciladii taaseed waana cilo mustaqila waana kan waciid kan weyne aakhira ay mudanayaan axaadiisa ugubayo bal isna waa radiya dee waktiyadeenan dambena kuwa iyagu saa sheeganaya waa la arkee balkaasna waxaan leenahay waa qowl marfuud oo horta walow mushkilada ay adag tahay bal suurooyin waa la odhan karaa kalam waa jira bayn ahlicilm hadday mumtahano tahay waa mid in tana bacda صaxaaba iyo bacdigoodna bal oo marka la eego side haddaan eegno dadkii saxaabada ka dameeyey qasim ibn maxamed iyo madhabkooda ah wixii raqam sawb le lakiin axaadiid ka hor imanaysa taa jirto waxba kama soo reebayno arrin kalena way jirtaa markay xaaladu xaalo daruuro tahay iyo daruuro ay tahay dee kolleyba waxyaalihii kale xaaraamta aba daruura way banayn jirtay waktiyadeednana waxyaale xaajo adag ama daruura ay keenaysaa way jiraan ruuxii bidaaqadii bal matalan bidaaqadii oo kale jawaaskii dee ruuxu waa u baahan yahay oo dee wax laga maarmayo ama xaajo ama kol haddii socod iyo safar ay jirto oo kale shahaadaadkii dee taswiirta laguba dhajinayo oo kale iyada taas oo kale wixii kale ruxuu baahnaa ma liisan ama badaadkii oo kale iyo ruksadii gaadhiga bal wixii umuuraha caynkaasee loo baahnaay oo kale xagga marka la eego dee xaajadan ama daruuro xaaladeed bay noqonoo bal taasi waxaan leynahay ruuxu waa wuxuu ku qasban yahay ama uu aad iyo aad uguba baahan yahay xaajadna markay adkaato tunazalu manzilata daruura daruura manziladeed baa la dejiya bal umuuraha caynkaasa xagga itikaadkeed iyo isticmaalkeedba bal dee hadduu umuuraha isu taswiirayo waa umuuro ay xaaja ama daruura ay keento bal waxaan leenahay taasna jawaaskeeda dee wixii waa xaalad daruuraan leenahay xaalad daruurada ruksay keenta waa umuuro dee shaksigu bal uu rukso uba haysanayo wixii bal intaa aan ahayn kolley nusuustu way walow aan leenahay waaxi mushkiluu noqday oo bal dee masaajidii buu soo galo dee masaajidii baa laisku taswiiraya imakana markii aalaadkii wax lagu taswiiraya ay bateenba wixiina way sahladaan oo dhibti ah bal markaan xaaladaa ruksadu jirin xaaladaa daru arrin kalena way jirtaayoo dee lacagtii xagga haysashada lacagtii jeebkaa kugu jirtay ama aad ku intifaacaysaa oo laga yaabo taswiirta inay ku taalo taasna lacagtii daadi laguma odhanayo dee lacag la-aanaha isticmaalin cidima odhanayso horaba culimadu taas hadduu diramkii walow taswiirteeda dee imaam nawowi markuu waxyaalaha tirinaya ama dirama ku taswiiraato ama taas ama waxa oo imika hadalkiisa waxaa kama mida itiqaadu sui markay noqoto taswiirtii mudahaat khalq illahi baa ku suganoo sancadeedu waa xaraam sawa ma kana fi hawbin aw bisaadin aw dirhamin aw dinaarin aw falsin aw inaain aw xaaidin aw gayriha bal matalan taas waa cibaaradiisa sharaxa kuma sugan laakiin markay itikaad noqoto waxyaalaha caynkaasa ee waxaala xagga xamdigeediiyo haysashadeed iyo waxyaalaha isagiina waa wax loo baahan yahay xaajo si uga maarmaano aanu jirin oo kolley uu kuma qasbayo bal waxaan leenahay waa xaalaadkaa ruksada marka aanay umuurahaasi jirin dee kolley nusuustii waxay keenaysaa mancine bal mid baa jirta taswiirtooda hore dee wixii gacan lagu taswiirayay ahayd ama la qorayay iyaga waktigaa hore culimadaasi ka hadlayeen taswiirahan imika jiraa may jirin imika waa tan taa la dhaafee markii ugu horreysay qarnigii hore ama laba qarni muddo ah waxaa soo baxday taswiirtan ay leeyihiin taswiir ashamsi ama fotografiga waa taswiirtii markii hore jirtay intaan aalaadkan iyo kamaraadkan cusubi soo bixin taasi marka ay timi waxaa jiray sheekhin masar muftigeeda ahaa waa qarnigii inaga horreeye dhammaaday un dee qeybtiisii hore un kolley taas oo moxamed bakiti baa la odhanaya almudiici risalo alifay uu ku magacaabay aljawaab shaafi fii ibaaxati taswiir alfotografi macnaa waa ujeeddada risaaladu waxay ahayd taswiirtani tii hore la sheegayey maaha taasi ruux qalin buu qaadanaya ama wax buu qaadanayo farsamo iyo sanca iyo hawl buu laba imanayay tan laakiin aaladan layskuba taswiiraya waxaasba maahe hadh meesha soo galay oo la joojiyey wey waa xabsa dillin uun ee maaha waxyaalihii ahayd ama sanco iyo samayn iyo waxyaalahaas maaho deetaa wuxuu kuba tegey intaasi waa taswiirta fotografigu waana muftigii masar waktigiisii waana nin mashhuur ahaa waana risaaladiisa magaceedu waata aljawaab shaafi fi ibaxati inay banaan tahay laakiin culimadii waktigiisi iyo kuwii kaba dambeeyey waktiyadaasna waxaa kuba dhawaaday axmed shaakir oo kale tacliiqiisa musnadka imaam axmed uu kuba leeyahay iyo uu yihi waxyaalahaas oo dhan waxa kaba dhashay dee in tamaatiil laynoo sameeyo in macaahid la yidhaah waa macaahid alfunuun aljamiila taas lama sameeyo in naagihii qasta dee oo qaawin la taswiro taasi oo waxyaalaha hadalladaas ay kaba dhasheen oo dee raggii bal intoodii badnayd ama waktigaa kuwii isaga waktigaas iyo kuwii isaa dee musaf alximaam iyo shaakir iyo ama raggii kaba dambeeyey dee kolley oo albani xataa adab zafaafkiisi iyo waa masale ay soo qaadaan ay kuba radiyaan oo dee bal matalan isagii lagu diido la yidhaho waxaan waa taswiirun si kasta aaladii shaygii kolkol saacado dhan qaadanaya dee ilbidogsi lagu taswiiraya bal iyadii baa shakligii iyo muujinteedii ugaba daran waana tan taswiir la leeyahay marka aaladii ama wixii loo adeegsanayay hadday isbedeshay habka loo taswiirayo maaha xukumkii sharcigu in isbedelay wixii waa taswiir un wixii la doonaha loo adeegsado oo qatligiiba haddii ruuxii dee bal matalan markaa hore seef ruux lagu dilo iyo wax lagu diliyo taa la odhanayay haddii ruuxii koraan laguma dilo ma waxaa la odhanaya lama dilin waa aaladii waxa weeye marka haddii habkii isbedelo aaladtii ka dambaysa wixii laguma fulina tii waa taswiir bal adigoo sheekaas de waa isaga aragtidiisiie laakiin qolooyinkii laba joogo waktigiisa iyo kuwii kaba dambeeyey ba adigu masalada mowqif kale kaba joogsadeen dee ma wada odhanayo barhkood baa dhici karta in qowlkiisa iyo de musaayaratan lilcasriya taas oo kale ayay laba yimaadeenoo bal waxaan leenahay iyadna waaba taswiirun taas oo kale e waxaa soo korodhay imika waxyaalahan taswiirta basiga mubaashirka oo kale ee telefisyon ama haddee kala duubaya kan mubaashirka ee markaasun waxba meel kuma hadhayaan wax naqshadii ma jirto intaa dee shariidku socdu buu soconaya marka dambe wixii ay baaba-ayaan mama jiraan taasoo kale taswiirtii miyay lamid noqonaysaa mise maaha ee waa masalo iyaduna kolley malaha in u baahan baxdinteedo dee barhkoodna khabar intaan arkay cidii bal masalada yar baxdiday iyadna saaxiba takmila takmilat fatxi mulhim maxamed taqyir cusmaan waa sharxa kitaabkeenan ba iyo waa meeshuu yar baxdiyaye bal waxaan leeyahay waxyaalo badan oo yashkaalaad way nagu soo kordheen laakiin nusuusistay u taalla iyo wacuudku si uguma yimi walo waxaan aan ku wada dhacno dee haysano wada isticmaalayno taswiirtii hadday xaajo iyo baahi iyo taasi ay keentay dee waa maxalkaa rukso oo ama daruura ha gaadho ama xaajo adagi ha timaado alxaaja tunazl manzilata daruura waxaa loo baahan yahay waxaan leeyahay shareecadu waxyaalaha caynkaasa way ruqsaysaayo ruqsay u noqonaysaa hadday tahay ibtikaad iyo hadday tahay de isagii un adeegsado isticmaalkeed isagu dee uu istaswiirayo jaanibkaas ee bal waxyaalihii laakiin kaloo kale kolley nusuustani walow aan leenahay dee wakti kastaba kuba dhacna nusuustani kolley way adag tahay waxbay matalan raqman fii sababina ee waaba taasoo wax caaridaya ay jiraan culimadna wax kale ay kuma fasireen oo sida imaam nawi ama aimada ama jumhuurtooduba ay taa kuma fasirayaan de ruuxu wixii xaaja ay u keento mooyaane wixii aani xaaja keenin ama tadkaar ha noqdeen ama wax kale haba noqdeen kolley arinku waxay la tahay meel laga maraa ma jirto way adag tahay ee de hala iskaba dhowro walow aan leeyahay dee waan waan ku dhacnaayo bal imaka waxa dhici karta de habada dhaweed masjid fadhida masjidka dhexdiisaana lagu taswiirayaba oo taas oo kale waa masjid baabay ahayd bal waxaan leeyahay se arinku wax sahlan maaha ee mana aha musaayaratan bikada un saa waktiyo hore dhacday ibn daqiiq laciid iyo waa toddoba boqoloo sanood wakti kaba horreysa markuu hadalka lahaa oo barhkood ay tan yidhaaheen arrinkiina mudaahat khalqilahi markii waaba jooga waa ciladan meesha bal wixii xaajo iyo taas mooyaane umuuraha kale dee kolley nusuustii marka la eego wax banaynaysaa nusuustii imika kuma hayno umuuraha yaree kolkol radma fii sawmino dee wax caaridaya jiraan iyadna aan meeshii sariixna ku ahayn wax nool gees kalena bal hadday sariix ku tahayna dee mucaaradani ka badibaadin oo dee wax kaloo caaridayo iyadna xukum ka duwan keenayo markaa dhici karto ixtimaalaadka culimadu ay sheegeenba in laguba fasiro bal intii aan lahaa aad tidaahid kolley intaas wey bismi اllahi الرaحmaan الرaحيم baabu karahati الklbi wاljarasi fi الsafar ayga iyo jaraska karaahadiisa marka safar la yahay aygu kolleyba itikaadkiisa waa ti aynu soo maray aqal iyadoo xadarba la yahay aqal uu joogana bal inaanay malaa'igi soo garan waynu soo maray bacdigood waxay ka dhigeen kii aan ma'duunka ahayn kuwana waabay tacmiimiyeen iyada taasoo bal wixii de waa ti aynu hadalladoodina soo qaadnay hadaladii imaam nawowi iyo sababta keenaysa malaa'igtu aqal ay joogo inaanay u soo gelin bal laakiin imaka waa safarkii xaalo safar weeye xadarkiina waan soo ogaane aljaras waa dawankii koortii waxyaalahaa sanqadhaye dee xayawaanka la suro taas weeyaan jarasku ra-duna way fadxisan tahay oo aljaras waa taas haddii ra-dan la reebo jarsi la ydhaha sawtka khafigaa la yidhaho de kiloj waa asawt اlkhafi waa sawtka yar qarsoon ayaa jarsi ay yidhaahaan laakiin jaras marka ay tahay waa dee dawankii iyo balkoortii iyo wixii wax laga laalaadinaya luqunta xayawaanka dawaabta geel iyo wixii laba midka ee sanqadha lahaa taas baa jarasu yahay bal karaahadeedii ayuu da karahu kama cabiro iminka taxriim xaddeed mu gaarsan waana tu odhan dooneen xdثna أbو كامل فضيل بن حuسين بن الجحdري قال xdثna بشر يعني بن مفضل قال xdثna سhيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل لاa تصحب lama saaحiibayso المaلaaئكaة مaلaaئgtu رفقة رفقة lama saaحiibayso ma raacayso فيiha رفقada waa dadkii جamاacad ahaa ee wada socdeed ee sفرkaba ahaa رفقadii imika halkan jamiceedna rifaaq buu noqon bal waa rufqo fiiha dhexdeeda uu ku sugayay kelbun ay oo dad wada socda safarba oo ay wata taas malaa'igtu ma raacayso walaa jar walaa jarasun e rufqa fiiha kelbun yo rufqatan fiiha jarasun weeyo laadan imika soo noqotay si haddii la yidhaho rufqatun fiiha kelbun wa jarasun waxaaba la moodi lahaa dee markay labadu iskaashadaan ee labadu ay wada joogaan inuu xukumkan suxbadan malaa'igta aan jirahayn ay tahay haddii markaa midun ay tahay inay malaa'igtii la soconayso ee laada loo soo celiyey waa si taa meesha loogaba saaro oo loo qaadan xaaladan majmuucadaah in xukumkani leeyahe ay rufqa ay la socotayna ama uu la socdona malaa'igtu lama saaxiibayso rufqadiiyo dawaabtoodan ay wataan jaraska laalaado oo uu kaba sanqadhayana bal iyadana malaa'igtu lama saaxiibayso وxadثnي baabku xadيiثkan markaas waan yar eegi doona وxadثnي زhayر بن حرب qال xadثna جرير ح وxadثna qتيبة qال xadثna عaبدالعaزيز عن الdاrawrdية kiلaahma عan سhayr بhda الإسناaد waa isناadkan imakaan kaba soo baxnay xadيiثkuna waa kaa imakaan deel matigiisa aragnay وxadثna يحيى بن أيوب وqتيبة وبن حجر qالوا xadaثna ismaaعiilu yacnuna waxay ujeedaan saddexdooduba ismaaعiilkan ibn jacfarin waa ismaaعiil ibn jacfar ibn abi kaثيir can اlcalاء calا ibn cabdالرaحman ibn yacqub weeyaan o can abihi abihi cabdالرaحman can abi hurayrata ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala aljarasu jarasku mazaamiir shayaaطiin shaydaani shaydaanka mazaamirtiisi waa jamcu mizmaarin kalley qur-aankiina waaba kuwa soo marray waa aalaadkan dee ama la afuufo ama laba tumo waxyaalahaas weeye ee lahwiga aalaadkeeda haddaba shaydaanka sawdkiisi iyo mazaamirtiisiiba weeye jarasku buu yihi oo dee saas aanay uhabboonaynba in la haysto ama lala saaxi ama dee waxa weeyaa neefkii lagu daayo bal baabku intan buu inoogu dhan yahay waa xadiidkan xadiid kale oo isaguna waa inoo soo socda haddii ala idhaha laakiin bal umuurahan dee adigu wax ku dhow noqonaya wax luqunta lagaba laalaadiyo xayawaankii ay kuba sugan tahay xadiidka ta inoogu sugani waxa weeye aygii iyo jaraskii markay asfaar tahay mala dadkii rufqada ahaa ee kuwa dhexdooda lagaba helayay malaa'igtu inaanay raacayn kollay malaa'igtanna waa si malaa'igtu ma soo gelaysa aqal aya tasiru ku sugantay ti aan kuba soo fasirnay oo malaa'igtaas dee malaa'ikat raxma walistikfaar iyo baraka malaa'ig naxariis iyo istikfaar iyo xifdi kale iyo waxyaalo laba socota ee xafadadii dadka acmaashooda loo diray maho dadka kun xafadada ah dee camalkoodii kii xumaa iyo kii wanaaggsanaaba waa kuwa dabdinaye koobayo qorayo iyagu kama tegayaan ma faaruqayaan weeye oo ilaa intaa dee shaksigii waa kuwa la soconaya ee waa malaa'ig kale oo dee suxbadoodani ay faa'iido dadkii u leedahay naxariis bay la socdaan istikfaar iyo de inay dadkii uba duceeyaan ilaalin kaley laba socdaan haddaba malaa'igta caynkaasa ayaa dee ruuxani mukhaalafada marka ama jamaacadan ay mukhaalafadaa laba yimaadeen baa laga qadinayaa oo dee khayrkaasaa ka maqnaanaya barakadoodii iyo naxariistoodii baa meeshii kaba baxaysa taasba weeye marka in xagga malaa'igta in ayga markay noqoto waa tii hore inu aqalka mar ma soo gelayaan umuurihin baaba soo noqonaye jaraskan dee kolley horta halkan sheekhu raximahullahu tacaala wuxuu leeyahay arrinku isagoo madhabkii de shaaficiyada iyo maalikiyada iyo keyrkoodba sheegaya karaahadan karaahatu tanziih bay kaba dhigeen xadiiskuna lafdiga jaras kiisa yar iyo kii weyn oo bal matalan hadduu yahay koortii weyneyd ee boodaantahayd iyo hadduu dee araankii yaraa ma yahay inay isla mid tahay baa xadiidka cumuumkiisa ama dee wixii kale jaras la odhanayay kaas ee culimadii hore mutaqadimiintii reer sham adigu culimada reer sham barkood bay kasoo naqliyeen inay leeyihin waa jaraska weyne ka yari kuma jireen lakiin xadiidku farqiga ma lahabe bal horta karaahay kaba dhigeen karaahata tanziih dee kolkolna dadku xaajo iyo baahi ay uba baahdaan neefkooda waabay uba sudhaan waxay leeyihiin sababtan malaa'igtu waa say dee halkan culimadu markay wax baadhbaadheen umuuraha ay leeyihin waaba sabab sababtan malaa'igtu ay uga hadhayso ee waxaan ay ugaba fogaanayso jaraskani wuxuu shabahayaa nawaaqistii nasaarada oo kale naaquuskan ay kanaa'istooda kuba xidhanay dee garaacayeen waktiyada ay isu yeedhayaan tii buu shabahayaa oo kaleo markaa tii taa daraaddeed bay deeta munaafaradan keenaysa ama inay kaba fogaadaan ama in waxaa inoo dambeeyaba dee waxyaalahan dee imaka qiraade iyo wax in luqunta loogaba laalaadiyo xadiid nahyigeedu kuba yimi oo bal matalan taasba weye waxaa kaloo ay barhkood yidhaaheen sababto mee sawdkan uu leeyahay kol haddii xadiidkii ay kuba timi mizmaar shaydaan inuu yahay mazaamirtii shaydaanka waa sawd shaydaan loo nisbeeye uu yahay taas bo dee sawdkaa kale naaquuskiina uu shabahayaaye sababta karaahadu taasba weeyaan oo bal markaa tan dambaaba wejiha xadiidkii kol hadday duruqdiisi qaar ay kuba timi aljarasu mazaamiru shayaan e waanayn waxa weeya mazamirna waa jamcu mizmarin oo waxyaalahan ama casfigan iyo waxyaalaha caynkaasa unbuu qaybaheeda kaba mid yahay shaydaan mizmaarkii weeye sawdka naftiisa ayay diidayaan oo ah shaydaan mizmaarkiiba ah wuxuu ama dee isagii doonayo dad uba qorxinaya taasay diidayaan oo markaa saasaanay malaa'igtu u raacayn bal muhimku waxa weeyaan taxriim xaddii may gaadhsiin shayganay kaba qadayaan weeye waana cuqubo laakiin ma hadee in la yidhaho waa dee xaaraam un in wixii luqunta loo suro haddii dee xaaje loo leeyahayna asal ahaan waa xaaraam in laga idhaaho heerkaa ma gaadhsiisna baabu karaahati qilaalati lwatari fi raqabati baciiri halkana karahan buu kaba cabire baabu bayaani karaahati qilalat qilaadati lwatari watarku waa xarigan qaansad oo kale kan baa watar la yidhaah dee wogi iyo tadiyo way fadxisan tahay haddii bal witr la yidhaho dee salaadii witrna way ahayd waxaa kaloo witrigu noqday dee tan bel matalan kolkol isna awtaarun way kuba jamciyaana duxuul marka uu ruuxu dee cid wuxuu sheeganayey ama dee cid bay kaba dishay ama taasoo kale arrinta tinta uu socdoo kale kaasna dee way yidhaahaanba magaca markay wowda la kasriyey marka wataro waa xadhigan qaansad oo kale haddaba qilaadadii taas ahaydba ama waa wixii dee waaba xadhigaas oo kale iyo wixii lamidka ahaayo neefkii geel ahaa luqunta loo suro karaahadeedii ayuu baabkeedi yahay bal sababta karaahada keenaysana waxaan luqunta looga laalaadiyo bal jaraskii waan soo dhaafne xadiidkan kuba arki doonaa culimada qaar waxay kuba fasireen wuxuu yihi markaa musanifku xadaثna yaحya بن yaحyى qaala qarأtu عalى maliki an cubaydlahi bn abi can cabdالlahi bn abi bakri can cabaad bni tamimi ana abaa bashiri اlanصariya akbarahu cabdالlahi bn abi bakr bn mxamed ibn cmr ibn xazmi waa nin bamar caalim ahaa isaga iyo abihi waa isla daba qown abubakr ibn mxamed ibn cmr xazmi labadooduba qaadibay madiine ka noqdeen labadooduba culimo iyo siqaadkii weeye taabiciinta taabiciinta yaryaraydu waanayn hore dee marar kala duwana usoo aragnay cabad ibnu tamimna dee habeen dhaweydna ama waa kan inagu soo noqnoqda isna ama abaabashirin ilansari malaa meel kalena kitaabka waa kagaba sugnaaye waa nin saxaabiya horta waa kan xadiidka inoo warinaya waana nin ansaar ah dee kunyadiisan baa loo yaqaanaa waa la yihi un baan leynaya imika maaha ee barhkood ba waxay yidhaaheenba magaciisa qays ibnu cubayd baa la yidhaha lakiin waa saxaabi dadkii khadaqa joogay ayuu kaba mid ahaa de waa ninka ansaareed ee reer madiina kolley markii dambena waa cumreeyey oo hijiradii lixdankii hijirada waa soo wadaartay ama waqtiyadii xare iyabaa la arkaa inuu dhintay bacdigood ba idhaha boqol waa dhaafay kolley labada kitaabna dee xadiidka ayaa labada kitaabba kuba wada sugan oo waa xadiidkan uu leeyahay malaa axaadiidkiisu aad bay u yarto barhkood baa la yidhah waa saddex xadiidun wuxuu leeyahay bal xadiidkan laakiin bukhaariya muslim way isku waafaqsan yihiin ababashirin ilansaari oo aan nidhi waxaa la yidhi magaciisa qays ibnu cubayde laakiin kunyadiisan mana jiro imika saxaabi kaleo abaabashir la yidhaaho oo bilmatalan kunyada sana leh maba jiro waayo saxaabi kale wuxuu yidhi haddaba abaabashir baa akhbarahu u warramay cabaad buu u warramaya oo wuxuu u warramay anahu abaabashir kaana inuu ahaa maca rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa fii bacdi asfaari safaradiisii barhkood oo rasuulkii ilaahay ayuu la socday iyadoo dee safar la yahay waa safaradii mid kaba mida un qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya ababashiir faarsala rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulkii ilaahay baa soo diray rasuulan anaa ruux buu diray kale xafid baa meelo soo naqliyey inuu zayd ibnu xaarisataba ahaa adigu bal shaksi buu rasuulka ilaahay dadkii fariintan si uu gaadhsiiyuu u diray qaala cabdullaahi bnu abi bakrin xasibtu anahu qaala wannaasu fii mabitihim cabdillahi bn abi bakr waa ninka labaadee waa ninka saddexaad ee sanadka waa taabici isaguna cabaad ibnu tamiim buu kaba warinayay marka muxuu yihi xasibtu waxaan u malaynayaa anahu qaala cabaad inuu yihi isagoo dee abaabashiir ka soo naqlinaya wannaasu fii mabitihim walxaal annaasu dadku buu rasuulka ilaahay rasuul kaa diray fii mabitihim halkii ay uhoydeen ay kuba sugayiin macnaa meel baa loo hoydoo la degay weli intaan la guurin waana la baxaya waa la guuraya meesha waa laga guurayaaye iyagoo weli mabiidkoodii ku sugan aan meeshii laga guurin ayuu cid soo diro de markaa dadku way urursan yihiin oo meel baa waa halkii la degay bay wada joogaan markaasaa muxuu yihi waa tan risaaladii ah uu soo gaadhsiiye ama farintii laa yabqayanna yaanay ku no harin ku baaba noqon fii raqabati baciirin waa neefkeela baciir awrkii hashaba uu ku wada dhacaa waa luquntii qilaadatun qilaad qilaada waa wixii luqunta wax looga laalaadinayo ama loo sudhayey oo min watari watar waa watar de qawska xadhigiisiiba ama kaa aada usoo hanayo de ay markaa kaba laalaadin jireen awqada qaarkeed aw ama se qilaadatun oo waa shaki min araawi o inuu yihi qilaalatun min watar oo waa dee qilaadadani waxay kaba samaysayd baa watarkaasa waxaan luqunta loo oga laalaadiyey ama se inuu yihi qilaadatun oo de maanaa haddii la yidhaha qilaadatun ama wuxuu watar ha noqdo ama wax kaloo luquntii loo sudhayo looga laalaadiye haba laga laalaadiye haba noqotee waa qilaado waa lafti ku wada dhacaya oo marka waxay tahay tanna waa taksiis oo waa qilaada min watar waana wixii u badnaa ama se waaba qilaada oo dee ah wa aya shayin yusama qilaada ama yakunu qilaada yaanay luqun neefkeeda ku baaqi noqonaya ka gooya weeye haddaba laa yabqa inayaanu baaqi noqon oo ma baaqi noqonayso fi raqabati baciirin qilaadati min watarin aw qilaadati ilaa qudacat in la gooyo u mooye macnaa waa in laga gooyo wixii qilaada ah ama watarba ah ee luqun neefkeeda kuba sugan luquntii ka gooya yaana ku hadhin taas buri qaala maalikud maalik ba wuxuu yihi waaba tafsiirkan iska wada horreysiisanayno bal macno labaadna waan sheegaynaa ura waa imaam malik oo xadiidka dee imaamkii inoo warinayey ura hamzadu way damisan tahay bimacnaa adunnu weeye ura waxaan u malaynayaa dalika arrinka waa nahiyinta rasuulka ilaahay nahiyey in qilaada watari ama qilaada ay neefkeeda luquntii ku hadho inuu martaata in laga gooyona uu amray waxaan u malaynaya arrinkaas sababtiis sideetee min alcayni min ajri alcayn waa isha daraaddeed macnaa isha daraaddeed waa maxay iyaga waxay ahaayeen de waqtiyadii hore ee jaahiliyad oo kale de waktiyo kaleba ilaa waktigeennana waxbaa la sameeyey ama waa la yimaadaaye barhkood baa maxay samayn jireen qilaadada watarka ay neefka luqunta uga laalaadin jireen ay odhan jireen ishay ka ilaalinaysaa isha ayay ka ilaalinaysaa ee qadar ilaahiyna waxba ma celiyaan wax ka ilaalinaya waxaana ma ilaalinayso tacaawida iyo de dikriga xisniga noqonayana tani maaha bal masalan markaa waxaan markaa u malaynayaa buu leeyahay markaa inay arrinku taa daraaddeed ay ta ujeeddadu nahyigani khaas ku yahay ciddii wax saasa luqunta kale neefkiibu geedhiisa neefkiisii ayuu wax u xiday waxana wuxuu u xidhayaa ishuu kaabad ka badbaadinaysaa taas baa nahyigu khaas ku yahay ruuxu hadduu qurux daraaddeed iyo wax kale iyo wax uguma xidho markaa looma diidaya markaa macnuu noqonayaaye waa ruuxa ictiqaadkiisu ka aha waa kuwa ruuxaba taas oo dee bal matalan waxyaalahan dee alwadac oo kale ama atamiima haddaan eegno laftiga tamiima dee walow qarlaasun la yidhah de kolle waa wax ka acamsan qarlaas haddii la yidhaaho tamiima maaha waa wixii adigu ama aleeshi iyo waxyaalahaas iyo ay say ilbay ka daafacaysaa daraaddeed ciyaalka loogu xidhi jiray oo markaa waxay soo gelaysa baraarugtii kolkol ay leeyihiin waxbay ama waxbay saskiyabay ka ilaalinaysaa dee dumarkeena oo kale iyo wixii bal matalan ama aleel iyo waxyaala caynkaasoo loo xidho iyo umuurahaasoo dhan baa dee tamaaima tamaaimtuna laftigani maaha lafti islaamiya waa laftii horeo qadiimo dee qabla alislaam ba waxay yaqaaneen oo waxa ay u xidhan jireen il ha badbaadiso ama ruuxa isha iyo waxyaalaha kaba ilaaliso de waa tii ashcaartii xataa ibnulqayso dee sanado badan islaamka kaba sii horeeyey shicirkiisiiyaba kuba timi oo famitliki xubla qad darabtu wamurdicii faalhaytuha candi tamaa'ima waa ilmo yaroo qarlaasa leh ujeedaa ama waxyaalaha leh oo carruurtiinta yarirtiinta uga xidhan jiray marka waxyaalahaas oo dhan ama wax kale dee waanay jirtaa carabta dee mooyi imaka inaga inay u jirtee carabta ilaa waktiyadan waa laga helaya ama aqalkiisii ama gaadhigiisii hadduu doono kab ka laalaadiya ama wax kaba laalaadiyo de waxbuu iga ilaalinaya waxbuu iga daafacaya ama ili waxbuu igaba daafacaya marka waxala wixii uu ruuxu leeyahay waxaanuu kaa ilaalinayaa waxbaa lagaga badbaadaya jib buu kaa ilaalin il buu kaa ilaalin waxyaalahaas oo dhami de waa waxaa sharcan baatilka ah weeye waa waxa aan waxbana ka jirin ilaahay baa wax ilaaliya tani waxba uu kaba ilaalinaya maba jirto bal matalan markaas wixii taasee looba xidhanayo rasuulka ilaahay uu diidayey waa imaam malik isagu tuu leeya weliba waan u malaynayaa ba yidhi arrin kaleo abu cubeyd soo qaadaa jira waa imaamka isaguna dee garibkii xadiidka dadkii kaba hadlay ahaa faqiha muxadidka taasoo kale abu cubayd qasim ibnu salam kolley nin kale abu cubaydata la yidhaha oo isna kutubta labadoodu way wada socdaan hadi labadooduba garibka xadiidka way leeyihin oo xagga dee lugadii walow dee ninka sii qiimo badan ee abu cubayd yahay waxa udhexeeya waa ta'da abu cubaydin iyo abu cubaydata waana isla waqti isla waqti weeye midkood hadduu doono da'diisa dee aada uga yar cimri dheeraada ka kale marka abu cubaydin qasim ibnu salam baa la yidhaha ninka aada usii qiimaha badan weeye faqiih ee muxadidkeeda taas oo kale ninka kalena abu cubaydata oo dee bukhaari xataa matigiisa kolkola way dhacda ama waxyaala uu soo noqonayo leey waa hadalkiisii marka kelimaad la sharxaye abu cubaydata hadday tahay macmar ibn lmusana la yidhaha macmar ibn lmusana abu cubaydna waa qasim ibnu salam oo labadoodna qarnigii labaadna qeyb weyn bay kaba noolayen dee qarnigii saddexaadna waxa way madaxay la soo galeenba haddaba abu cubayd bu halkan muxuu kaba soo noqonayaa waxyaalaha awtaarta ah ama xarkaha dee qaansooyinka oo kale iyo geela waxa weeye dee ay u xidi jireen si waa sia hadalkan imaam malik si aanay ishu asiibin markaasaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh amray in la suuriyo isagoo ay tahay taasi ogeysiin u ogeysiinayo awtaartani inaanay waxay celinaysaa jirin laakiin culimada qaar baa maxay kaba dhigeen waxaan rasuulka ilaahay u diidayaa neefkii geel ahaa dee meel kastuu marayaayo oo meel dirluu dhex gelayaayo oo waxyaalo saasaa kuba dhacaysa waxaana dhacaysa kolkol dee waxaa xarkaha luqunta uguba sudan ama in geed uba qabsado ama wixiiba uu ku cararo khaasatan markuu aada uba ordayo oo uu isagii siririyo marka waa maslaxadii neefka oo si aan dhibi ugaba iman barar ugaba soo gaadhin ama geed aanu u qabsan iyadoo lalaba socon oo kale ama wixii markaa ama dee socodka badan iyo aanu ugu ordin ba haddii bal matalan oo uu isagii aanu u siririn ayaa uu rasuulka ilaahay yihi ka gooye oo waa maslaxadii geela iyo wixii dhib iyaga uu lahaa baa la diidayaayo bal taasna waa adigu tacliil labada waana labadaa tacliil bay culimadu kuba cileeyeen bal arrinkaa hore oo dee keenaya waxala wixii dee ilbu waxbuu kaa daafacaya loo xidhanayeyba iyadoo taas in la manciyo oo markaa loo diido ee ama xayawaankii ha noqoto ama wax kale haba noqoto tan kalena waa dee arrinkan oo haddii inay jaanibka ay tahay dhib loogaba baqanayo ama siaasaa aanay taasi uba dhicin in waxa weeye in bal matalan lagaba dhowro dee kolkol taasi way iman kartaa bal ma rasuulka ilaahay raaxilo uu lahaa mahal uu lahaa luntay markii dambe dee waxaa la helay iyadoo geed ay bahashani usuratay oo geed hayo ama taas oo kaleo ayay markii dambe lasoo helo dee kolkol dhintaa iman karta waxyaalahaasa iman kara bal labada tacliil ba waxaan leeyahy waa laba tacliiloo dee xoog leh qaala maliku nuraa dalika min alcayn baabunahyi can darb اxayawaani fii wajhihi wa wasnihi fiihi wey wuxuu u baabaysan yahay baabunahyi nahinta baabkeedii weeye can darb اxayawaani xayawaankii in wax lagaga dhufto fii wejhi wejigiis oo bal haddii dee in wax lagu dhufanayo walow wax aada u xanuunjiyo dhibo kolley dee shareecadii ay diideysa baad iiraamkiisa iyo tacdiibkiisa haddii bal matalan waxyaale ay jirto in wejigii oo maxaasintii ay kuba sugantao araggii ku suganyo maqal kuba sugayo adigu bal taas in wax lagaga dhufto wawasmi fiihi iyo wawasmihi ay wawasmi lwaji may wawasmihi wawasmi lxayawaani xayawaankii oo la sunto fiihi fi lwaji in xayawaanka laga gubo oo sumad iyo lagaga sunto bal matalan dabayna laguba gubayaa wejigii nahintii bal matalan waana nahyigane litaxriim buu noqonayaa baabkiisii weeye xadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna عlي بن msri عan بن jurayجi عan abي الزubayr عan jaaبiri qال أنahu qaaل نahى rasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم rasuulka ilaah u nahiyey can darbi garaacid fi lweji wejiga in wax laga dhufto oo xataa haddii ad dee ruuxii edbinayso oo ilmihii uu yahay dadkii uu yahay dee iyada wejigii in loo dhowaado maaha wejigii lagaba dhufto wax xayawaankiina waa saas oo kale وعن الوصم kن حyawaaنkii buu noqonaya in iبن aadم lama suntee وعan الوصم iبن aadمka meel de iyada jirkiisao dhan ma banaanaanaye lakiن xayawaankaa meela ay banaanaanayaan وعan الوصم sumadii la suntayey في الweji wejiga xayawaanka lagaba suntayey kaasna rasuulka ilaahi صلaوaaت الlahi وaسلام عليه نahiye وxadثnي هاrون بن عبد اللhi qال xadثna xجاaج بن محمد ح وxadثna cبد بن حمaيد qال أخبرna محمد بن بكر كiلاahma عن بن jurayجi labadooduba ibnu jurayj bay kaba wariyeen qaala akhbaranii abu zubayri annahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquulu nahaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bal kilaahumaa kolley waa garanaysaan dee labada u jeedo waa labadana ibnu jurayj kaba wari moxamed ibnu bakrin iyo xajaaj ibnu moxamed markaa bimithlihina waa bimithli xadiidi saabiqo markaa horeba ibnu jurayj cali ibnu musir baa kaba warinaya labadana way ku raaceen waa laba dariiqoo mutaabaca ee waana laftigiisii un aynu ima kaba soo baxnay وxadثnي سلمة بن شhبيب qال xadثna الxaسن بن عyن kole waa nin nagu soo noqnoqdo de waana awowgii acyanka nisan horeba usoo aragnay محamed abi qال xadثna mcqل mcqل بن cubayd لله الجزري iyagoo sidan u wada socdona de habeeno dhoweyd ba waan soo arkaynay عan abي الزubayr عan jaaبiri أن النaبiya صلى الlaه عليه وasلم mara عalayhi waxa soo maray xmaaru dameer qad wusima la suntay fii weji wejigiisa laga suntay faqaala wuxuu yidhi lacana allahu alla ha lacnado uu habaarayba aladii wasaf marka waa xaaraan weeye waayo lacnigu bal wuxuu inuu dembi weyn yahay bay calaamo uba yahay oo haddii dembigii uu soo arooro lacnadii waxay dhahan waa min dee inuu kabiire yahay bay taasi calaamadiisa ama daliilkiisa tay lacana allahu aladii wasafahu kii suntay wejiga kaba suntay alla ha lacnado xadaثna bal xadiidkii jaabir halkaasaan ku dhaafayna xadiid kaleo lakiin lamida weeye kana oo lakiin aanu isagu warinaya xadaثna أحmed بن عيسى qaal akhbarana بن wهbi qaal akhbaranii cmr بن الxاariثi can يزيid بn abi xabiibi ana naacima abا cabdالlaahi mawlى أmi سaلamةa xadaثahu kole naacimku halkan mahay meel kalena kitaabka waa uu kaga sugan yahay ninkan naacim ibn ujayl baa la yidhaah aabihii waxay yidhaaheen ujayl weeye iyadou musaqar yahay hamse iyo jimiyeye iyo lam naacim ibnu ujayl waa nin reer hamdaan ah waxaana uu yahayba adigu dee malaa waa siqo siduu xaafid kaba cabire faqiih ahaa waxaa kolley uu kuba sugan yahay nasaa-i iyo kitaabka muslim buu kuba sugan yahay kutubta kale riwaayo kuma laha sideetankii hijirada anu xaafid ibnu xajar yidhaahaa waa dhintay oo waa dabaqadii dhexee ruwaadda ama taabiciinta thalitha weeye xasan albasri iyo dabaqadiisii walow dee markaa marka la eego malaha hore u dhintayo raggii thalitha dee rag badan boqolkii ay soo weydaarteenba boqolkii hijirada ay soo weydaarteen oo dee sanadii sideed saxaabadii qaar baaba noolaa waana umu salama mawlaheedii haddaba ana naaciman abaa cabdillaahi waana magaca keliya marka la eego dee naacim kol haddaan leenahay nasaa-i iyo muslim unbuu kuba sugan yahay wax kaloo naacim la yidhaahna iyaga kuma sugnaa ana naacima abaa cabdillaahi mawla umi salamata xadaثahu yaziid ibnu xabiib ibnu abi xabiib buu u warramay oo wuxuu ugu warramay annahu samica bna cabaasin yaquulu xaaluu ku qowlayo wa ra-aa wuxuu arkay malaa xadiis ba dee wax kale kuba cadfanayde rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam ximaaran dameer buu arkay mawsuuma alweji wejigiisu uu suntan yahay faankara dalika rasuulka ilaahay arrinkaa uu inkiray uu qoonsaday waaba kaa xadiidka jaabirna inuu kii suntay uu lacnaday inooguba sugan tahay qaala markaa ibnu cabaas baa wuxuu yihi ibnu cabaas baan kuba fasiraynaa walow ay bacdigood yihi aabihii kuba fasiraan lakiin halkan xadiidka dee riwaayo kuma laha riwaaye abi daud iyo taarikhda bukhaariya dhacday bay inuu de kii uu bal martan waxa weya cabaas inay ahayd bay bacdigood uguba fasireen lakin waa ibnu cabaas baan leenahay qaala fawallahi ibnu cabaas baa yihi wallahi baan ku dhaartay laa asimhu anigu waa daabadayda ama ximaarkayga ma suntayo ilaa fi aqsa shayin shayka ugu durugsan min alwaji halka uga marka ugu fog marka leega ajzaadiisa badankiisa meesha ugu durugsan ama ugaba u fogaan badan xagga wejiga uga fog wejiga un mooyaane anugu kaba suntayo macnaa haddaan suntayo oo neefkaygan ama ximaarkayga suntayo meesha ugu durugsan jirhkiisa xagga wejiga marka loo eego halkaasumaan kaba sunti fa amara wuxuu amray biximaarin dameer lahu isaga u sugnaayo fa kuwiya waxa laga gubay waa sumadii fii jaaciratayhi jaacirataynkiisa halkaa miskihiisa un oo waxay leeyihin waa misigta darafteeda weliba xagga duburta ama dabada xigta taas baa jaacirlaydha macnaa labadan miskood waa xarfigooda iyo daraftooda xaggan weliba daba dabada xigta taas baa la yidhaahaa xagga boodada xigta maaha waa xaggan kale xigta ayaa jaaciro lagu magacaaba isaga saaxib markaa mufim ama qordobi wuxuu kaba cabira waxaa jaaciro loo yidhi aljacru waa albacar saaladan iyo xaas baa jacr la yidhahyo de waa meel ay gaadhi karto bal adigu waxa weeyaan jaaciro halkaas baa la yidhaha oo jaaciradi halkaasuu ka gusuntay fa huwa ibnu cabaas dee abihi haddaan la odhan sida dee barhkood ay halkan leeyihiin awalu man shaksikii ugu horreeye weeye kawa aljaaciratayn meelo kale ka gubi jireene neefka meel kaba sunta halkaa labadaa jaaciro waa meel aada ugana fog wejigii waa kii ugu horreeye weeyaan oo isaga halkaa ciday kaba sun kasum dadku halkaa sumadoodu meeshaa bay noqon jira cid ka sumato neefkiisa ama dameerkiisa isagaa ugu horreeyuu leeyahy fa huwa awalu man kawa aljaaciratayn bal baabku walow baab kale oo dee xagga banaani wasmigii in inoo dambeeyo xadiidka de ama laba xadiid baaba inooguba saddex xadiid baaba inooguba sugnaa saddex adigu waxa weeyaan oo dee laba lafti ha kala ahaadeen laba jaabir iyo oo mid adarbu fi lwaji ay laba socotay iyo kan kale ibnu cabaase xadiidka ta inooguba sugan horta markay adarbu fi lwaji ama wejigo wax la yskaga dhufto ay tahay xayawaan kastaba wuxuu leeyahay hadday tahay aadami iyo hadday xayawaankii kaleba tahay wejigii in wax lagaga dhufto ama darbigaa wejka waxaan banaanayn weeye nahyigana wuu shamlinaya ibnu aadamku dee hakaba sii adkaado oo waayo maxaasintii jirhkaa kuba sugan hadday foolxuma ama nabar yimaado meel qarsoomaysa maba aha waxaa dhici kartana xawaasan aragii maqalkii anfigii waxyaalahaas oo kale inuu waxyeelana way dhici kartaayo bal horta taasi waa mani xagga wejiga markay noqoto sumadda markay noqotona xadiidkan siay nooguma sugan rasuulki ilaahay baa lacnaday isaguna bilijmaacba shayga dee manhiga ama aan banaanayn weeyo dee aadami imika looma jeedo wayo aadamigii lama suntaye waxa weeyaan waa xayawaankii baa loo jeeda isagina wejigii lagama suntayo wejigii lagama suntayo dee meelkii kale weliba dee yar adkayd laleeyani dhib weyne ama xanuun weyne anuu neefkii uguma sugnayn ama dhib weyne aanay kaba imanahayne jirhkiisii kaba mid ahaa ee meel aada usii jilicsan aan ahayn ayaa haddii sumadii loo baahdo bentanan lagagaba suntaya insha allahu tacaala baabna waa inoo dambeeyaa baabka kan kuba xiga oo ah inay dee bal matalan sumada banaanideedii iyo bal rasuulka ilaah salawaat ullahi wasalaamu aleyh laba yimo halkaa istixbaab loogaba qaato dee xayawaanada qaarkood si imika ay kuba qayd doonaan aan arki doona bal waxa weeyaanuun imika darbigiina waa kaasoo wax banaan maa fi lwaji ibnu aadam iyo xayawaan lama kala qaadayo wasmigiina markay noqoto xayawaankii hadduu wejigii yahay iyadana waa kan lacni kuba yimo wuxuu tilmaamayaaba dembi kabiire inuu halkaa lagama suntayo neefkii lagama suntayo ma banaano in lagaba suntaa wixii bal matalan meel kale ana iyada sumada waata baabka dambe jawaaskeedu markay xayawaan noqoto inooguma imanayo aba ka baabkii baabu jawaazi wasmi xayawaani hayr aadamiyi bu i fi hayr اlwajh wuxuu baabaysanya banaanida uu banaanyah xayawaankii in la sunto aan aadami ahayn waxay noolaan aadami ahayn fi hayr lwaji wejiga meel aan ahayn lagaba sunto waxaa matigeyga i dhacay wabadanihi baa ii dhacday de waana laba xarafun baa isweydaartay wanadbihi weeyaan un de mooy idinka inay taasi ana kayga khada isa weeye halkan ba ii dhacday wabadanihi fiin badana maahe waa nunki iyo badi un baa labadii ma isweydaarte wanadbihi ay wanadbi lwasmi weeye wasmiga ama sumada sunanimadkeeda ay suno tahay fii nacani الzakaati wاljizyati geela zakada iyo geela jizyada si loo garto waa waxaa dee aan cid gaari dee dadkii bal matalan hadhow la siinayay iyo waxyaalaha mooyaane milki dee shaksi gaara aan kuba sugnaynba si hadday lumaanna looguma soo celiyo eg way banaantay horta guud ahaan ama geel zaka ha noqoto ama xayawaan kale ha noqoto bal adi haba noqoto ee wixii uu qaadi karayey ama lo haba noqote laakiin wuxuu leeyahy arinku hadduu yahay kaa zakadii ama jizyadii iyada weliba sunno weeye in sumad lagu garto weliba inuu zaka iyo ama jizye yahay in lagu sunto waana in imika dee axaadiisna waata inoo imanayso muxuu yihi markaa musanifku xadathana moxamed ibn اmusanى قال xdثna محمد بن أbي عaلي عن بن عaون waa imaمkii عبدالله بن عaون عن محمد waa ina sirin عن أنس qاaل لما waلدت markay dhaشhay أم سلaيم أم سلaيم ay dhaشhay inan bay dhaشhay waana inankan aynu soo aragna ragga badan ee kala duwane uu dhalay ee culimada ahaa cabdاللahi بن أbي طلحة de isحاaq بن أbي طلحy بن cabdاللahi بن أbي طلحy habeen baabaynu afar adigu dhowr soo maray isaga awlaaddiisii ahayd habeen markaa cashar keliyan kusoo wada aragnay laakiin ninka u badani waa isxaaqa waa ninkaa weye waana ilmihii u calool galay habeenkii ilmaha yari ama inan kale intuu kaba dhintay ay dhimashadiisii ka qarisay odaygeedii isagoo meyd oo aqalkiio halkaa maro ay saaran tahay ay uga dhigtay inuu ladan yahayba ay cashaysiisay iyadii ay isdiyaarisay iyadii uu la kulmo markuu la kulmay dabadeed ay ku tidhi ilmaha la aaso aadna ugaba cadhooday rasuulka ilaahayna yihi ilaahay ha idiin barakeeye habeenkiina xalay arooskiina ama habeenkiina xalay allah idiin barakeey ilaah baa barakeeyey ilmahana dhashay oo habeenkaa intuu aqalgalay cabdillahi bn abi dalxa markaasaa markii ay dhashay bay qaalat li igu tidhi ya anaso anaso waa inankeediiy undur eeg hada lgulaama ilmahan waa ilmihii markuu dhashay un falaa yusiibadna yaanu asiibin shay-an wax macnaha xataa naas yaan lagu duwin waxba yaana calooshiisa gelin xatى tqduba bh laka lahdido ilى النabiy bhi ay bhada اlgulaami ilى الnabiyi salى الlahu عalيه waslm nebiga xaggiisa aad ula kalahdid de mala habeen bay ahayd waa subaxdii bay doonaysaa inu la kalaho yuxanikuhu ay liyuxanikahu si uu dhan xalagiisa bal de taxnik waa xanakuna waa dhan xalagii yuxanikuhuna waa de isagoo timir intuu aad u calaaliyo uguma jilciya halkan dhan xalaga ugu dhajiya marka dee riqdii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo macaankeedaas iyo taas ayaa dee waxa ugu horeeya calooshiisa gelaya baraka looga jeeda iyo taas haddaba yuxanikow liyuxanikow rasuulka ilaahay si uu dee baldhan xaragiisaas ama taa taxniiga ugaba sameeyo camalkaa la odhanayay kolley taxniiga iyo uu inoo dambeeyaayo dee haatan axaadiis inagu soo dhow buu taasi noqon doonaaye halkan maxalushaahidku waa sumadan uu rasuulka ilaahi wax suntayey bay maxalushaahidku noqon ama taxniiga iyo waxyaalahaas waa axaadiis inoo dambeysa qaala wuxuu yihi faqadowtu waan ka lahay ilmihii yaraa buu qaaday isagu rasuulka ilahi xaggii buu laba kacay faida huwa fi lxaa'idi dee kolleyna rasuulka ila meel ka dheer may ahayn oo halka masjidka rasuulku ahaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh guryihiisna ay ahaayeen taas iyaguna waa meelihii ay deganaayeen xaafadoodu ahaayeenoo waayo anas iyo abu dalxa iyo qoyskani waa reer bani najaar reer bani najaarna iyaga halkan masjidka iyo intan iyagaa degaankooda ahayd iyagaa degaankooda ahayd bal masjidkaba ilma laba inan oo reer bani najaara lahaa abu dalxa iyo dhulkaas iyo abu ayub iyona kamabay dheerayn markaa tan bay ahayd faqadowtu faida huwa wuxuu baaban arkay rasuulka ilaah fi xaa'idi bustaan kuma sugan adugu waa dee malaa bustaan meeshaas ahayd fii xaa'idin lahuna malaa bukhaari way dhacday wacalayhi walxal caleyhi korkiisa khamiisatun waa maro un weeye waa maradii uu huwanaa rasuulka ilaahay waa kisa ayay leeyihin murabbac oo ama suuf ka samaysan ama khasba kaba samaysan oo aclaam liidliid leh taas bay khamiiso yidhaahaan khamiisatun ay khamiisa ay korkiisa tahay jawniyatun ama xuwaytiyatun bal waa kusoo yar laabi doonaaye loo nisbeeyey ama midabkaa jawniya haddaan idhaha badow ama cad labada midabba waaba la yidhah min baab ilambaadi walxaal huwa rasuulka ilaahay yasimu uu suntayo oo dahra gaadiidkii aladii dahrigaasoo qadima caleyhi uu ku yimi korkiisa isagoo fuushan ama wata fi lfatxi waqtigii zamankii fatxiga markii uu soo laabmay gaadiidkii u watay ayuu markaa rasuulka ilaahay calaamada ama uu calaamaynayuu suntayeyba taas baan u imi buu yihi oon soo gaadhay bal xadiidka duruqdiisaan sii raacin doonaa xadaثna mحamed بن mثنى qala xadaثna mحamed بن jacfari qala xadaثna شhucbat can hishaam بn زaydi qaala hishaam بn zayd ibn anas weeye wuxuu yihi samictu anasan waa awowgii yuxadiثu xaalu ku waramaya ana umahu anas hooyadii oo umu sulaymi xiina waladat markay dhashay ayay indalaqu waa iyadaa amartay cidda qaadayna waa anas indalaquu way la tegeen oo bisabiyi ilmihii yaraa ila nabiyi salى اllahu alayh wasalam xaggii rasuulkay ula kaceen maxay ula kaceen yuxaniku waa liyuxanikahu si uu taxniiggaaw laba yimaado qaala wuxuu yihi anas baa odhanaya faida nebiyu wuxun baaba la soo kulmay waa markii uu tegey gurigii kamuu helina waa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh oo fii mirbadin meel xero ah ku suganoo yasimu suntaya hadaban ari ari buu sumad ku dhigayay qaala shucbatu shucba wuxuu yihi wa akharu cilmi shucbaa leh aniga dannigayga ka u badani weeye akbaruna halkan kuma dandiy waa isla midun macnaa cilmigu wuxuu sheegaya waa san ogahay amaan u malaynayo waxa u badani annahu qaala inuu yihi weeye ee waa hishaam buu kaba maqlay isaguna anas buu kasoo naqlinayay fii aadaaniha oo macnaa halka intanaa shaki ka galaye marka haddii aan bal shakiga kaba saarno maxay noqon lahayd yasimu hanaman fii aadaaniha oo dhegha u dee ama waxyaala kaga samaynaya imakana maaha ee inuu jeexjeexayo dacariyo waxyaala kama jeexaye waa isagoo dee sumad yar halkii dhegta sida dadkeenuba kolkool ama dee ay manda laba yaqaano fii aadaaniha وxadثnي زhيr بن حرب qال xadثna يحyى بن سعيد عن شعبة يحyى بن سعيد القطان wey عن شعبة qال xadثnي هiشhام بن زaيد qال سمعت أنسا يقول دخلنا على رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi baanu usoo galay mirbadan oo dee waa في mirbadin isagoo mirbad kuba sugan والxaal huwa yasim uu suntayo غanama ari qaala waa dee shucbo un marka arrintiisa axsibu waxaan umalaynaya qaala hishaam inuu yidhi xadiidka markaan dee kaba maqlay fii aadaaniha dhegaheeda uu kaba suntayo waxadaanihi yaxya bnu xabiibin qaala xadaanaa khaalid bnu xaari xa waxadaanaa moxamed bnu bashaarin qaala xadaanaa moxamed wayaxya wacabduraxmaan oo moxamed ibnu bashaar baa muxuu leeyahay saddex sheekh buu israaciyey moxamed yaxya iyo cabdiraxmaan moxamedka waa moxamed ibnu jacfar waa gundar weye yaxyana waa yaxya alqaطaan cabdiraحmaanna waa ina mahdi marka kulluhum saddexdoodaasi can shucbatay ka wariyeen bihada اlisnaadi milahu xadiidkii hore mid laba mid ah dariiqii ugu dambeeyey waa kan baabkan xadaثna haruun بn macrufi qala xadaثna اlwaliid bn mslimi can اlawsaaciyi can isxaaq bn cabd لlah bn abi dalxata hishaam bn zayd u kaba baxay waa isxaaqo ilmihii yaraa maalintaa dee laba qaaday uu markaa ama cabdالlahi بn abi dalxa dhalay can isxaaq bn cabdillahi bn abi dalxata can anas bni maliki qaala ra'aytu waxaan arkay fi yadi rasuulillaahi salى الlahu عalayh wasalam almisama waa madanihii weeye misam waa aaladii wax lagu suntayey weeye misam oo dee lafdigan wasmun buu kaba yimi wasmigna waa calaamayn un sa siimahum fi wujuhi min athari sujuud walxaala wa isagu yasimu uu suntayo ibila sadaqati zakada geeleedii uu suntayo albaabku waa inoo dhammaaday oo xagga markaan leenay taxniiga kolley axaadiis baa insha allahu tacaala inoo dambaysa markaan baabkan kaba baxna kitaabuladab baa inoo bilaabmaya iyo bal taasoo dee kolley waana meelaha uu inooguba iman doono insha allahu tacaala taasi way iman doontaa oo jaanibkaas imaka kuma sii joogjoogsanayno rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxay u geynayeenna waa xaggan marka la eego iyagoo dalbaya baraka iyo dee khayr iyo ducada rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo wax calooshiisa gala waxaa ugu horeeya inuu riqaa rasuulka ilaahay dee la socdo uu yahay waxaan uu muudmuudsanayo oo kale de markaa taas bay ahayde bal waa umuuro inoo dambeeya xaggan bal intaynaan markaa xadiidka tarjamada eegin markii hore wuxuu yihi fii mirbadin yasimu may markii ugu horeysay wa huwa yasimu dahr aladi qadima caleyhi fi lfatx gaadiidkii uu kuba yimi dahrina waa gaadiidka un dahri waxa loo yihi dene waa la fuulaayo dhabarkoodii baa la rataasan baa dahri loo yihi ayuu suntayey taasi waa mid waxaana ku sugnayd wahuwa fi lxaa'id inuu xaa'idkuna waa busaansan hore usoo maray uu kuba sugnaa riwaayadii kuga xigtay oo waliba dariiqii hishaam ibnu zayd kaa hore moxamed ibnu sirin dariiqiisu ahay hishaam ibnu zayd dariiqiisii ahayd waa xadiidkii anase rasuulka ilaahay mirbad buu ugu yimi mirbadkuna asalka hore waa meelaha geela lagu joojiyo ama la dhigo si xeradiis oo kale taas baa mirbad lagu magacaabo kolkol meelihii ay timirta ku engejinayeenna mirbad waa la odhanayay ama adig oo kale tiisa xadiira yidhaahaan waana isla mid un waa xeradii mirbadkii waa makaanka aladii yuxbas fiihi wa yujmacu fiihi ibil halkaasuu kuma sugnaa laakiin geelin kuma sugnayde adriguu suntayey waa lafdiga inooguma sugan taas riwaayadda ku xigtana taasun bay ahayd dariiqa shucba riwaayadii ugu dambeysay oo isxaaq ibn abi dalxa uu anas kaba warinayana wuxuu suntayey ibla sadaqa waana waaqaco keliya kollayna say kuma jamciyaan xagga marka la eega mirbadka dee asalkiisu waa kaa geela ayay yidhaahaanbe waxa markaa daahira oo laga dhigayaa un adrigii in meeshaa la keenay si loogu sunto oo halkaas xadiirayaan meeshaa la keenay mirbadkii geelaa la keenay si looguba sunto taas waa mid xagga riwaayadan ah geel buu suntayey iyo adhi buu suntayey yan labadiiba meeshii way wada jireenun ee dee anas markaa uu la soo kulmay ayaa dee tanna waa arkay tanna waa arkay midi waa tii uu gacanta ku haya dana intii ula joogay dee tii kalena rasuulka ilaahay ula baashiraybo bal markaa waxaan leeyahay alfaadahani waxba tacaarud kama dhaxeeyo say aimadu walow aan sharaxan taas inooguma sugan lakin dee saxaaf ibnu xajar iyo ay kuma jamciyaanna bal adigu taasba weeye oo iyadu bal matalan arrinkaa wey xagga taxniinka markaa waxaan leenahay waan dib dhiganinayo bal matalan sumad noqoto axaadiisa waxay inooguma sugan horta banaanida xayawaankii in la suntaa inay banaan tahay laakiin baabkii hore a inoo faa'iideynayey wejiga inaan laga suntahayn wejiga ee dhegtuna imaka markay adi noqoto kale dhegtuna waxaweyn dee qaamo qaadi kartee wejigii maaha oo wejigii de way kaba baxsantao lama odhanayo isagoo ka rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wejigii kaba suntay xadiidka hore ibnu cabaas lahaa halka ugu durugsan wejigan kaba suntayaana iyada taasi dee ibnu cabaas tiisiba hede lagama qaadanayo wejiga in ku dhow oo dhan inaanay banaanayn manaa wejiga unbuu rasuulkii ilaahay diiday haddii luquntii lagaba sunto ama jeenigii ama meel kaleba ama bawdadii iyada taas dee kol hadii ay xaaladu ay banaan arinku suurada uu banaanyah ay tahay ama nadbigaba ay tahay iyadaa maanac kuma sugnee ibnu cabaas waa si uga dheeraado uun halkii nahyigu kuba yimi ama lacnadu kuba timi ayuu halkaa u doortay taas macnaheedu maaha wejigii wixii ku dhowaa inaan lagaba sunti karahayn xadii waa tan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal iyada taasna waa mid weeye xaggan sheekhuin sunanimadka uu kaba qaatay nacamkii sadaqada ama geelii sadaqada rasuulka ilaahay dee ficilkiisii ba heedata kale jaa-izumuu kaba dhigay bal waxaan leenuu dee kol haddii iyada uu ruuxi loo baahdo dee qaalibanna si loo garto ama loo sooco ama xayawaankii markay xoolihii israaco ama loo kala garto ama ciddii lahayd loo garto sumadina waa la kala leeyahay waata loo baahday bal sumadii way banaantahay wuxun baa la diidayaa halkaa dee wejigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nahye waa la diidaya wixii dee dhib weyne kuma sugantae muslo lagu tirinayo xayawaankiina taasna waa la diidaya una laakiin balsumadii way badnaan tahay waxaana sheekhu halkan raximah llahu tacaala sooba naqlinaya oo kaba soo naqlinaya markay noqotay geela oo kale waxaroon dee meesha bawdada oo kale iyo in lagaba sunta lakin de waa qolo kastaba imika wejiga haddii laiskaba ilaaliyo waxaan leenahay wixii kale xad male dee taas baa roon oo kale bal matalan arigiina dee waaba sidan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yeelay bal taas bay noqonaysaa waxaan leenahay wasmigii jaa-is weeye wixii aan wejiga ahayn wasmigu jaa-is buu noqonaya dee waqtiyada horena waxaa dhici karta in laguma qori jiray geela sadaqada sadaqa ay kuma qori jireen jizyada ay jizye si loo garto haddii uu lumana loo soo garto inuu waxani uu yahay dee noociisaas haydoo ciddii aragtayna ay usoo celiso bal kolley dee dadku waa umuurihii bal matalan ay kuma dhaqmeen waa shay banaan arrinta kale xadiidka kuma sugan ee halkan culimadu ay markaa keenay waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tawaaduciisii isagii cid umuu dirin isagii baa ku dhex jiray isagaa madani haysay isagaa suntayey hawshiibuu gacantiisa kuba qabanayay waxaa dee maslaxa muslimiin guud ahaan ay uba sugan tahay muwaashidoodoo la ilaaliyaana ay kuba sugan tahay markaa bal rasuulka ilaahay khuluqiisii iyo tawaaduciisii iyo saa bal matalan oo kale dee ashqaashi iyo waxyaalaha caynkaasa aanu isagaba dhowri jirinuu dee isagu laba baashiri jiray taasna way nooguba sugantao waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalam ale de waa umuuro aada ugaba soo noqnoqdo dee tawaaduci rasuulka ilaahi umuurahaas baabu karaahati lgazaci wuxuu u baabaysan yahay qazaca karaahadiisii kolley qazacana sida tafsiirkuba inooguba imanayo waxa weeyaan waa shaksigii ama ilmaba ha noqoto raggii markaa dee inamadii habliina halkan farqi umaba dhexeeye waa ruuxuu madaxiisii qeyb la xiiro qeybna timi lagu daayo taas baa gazac la idhaha asalka hore luqada tay soo naqliyeen waa markay meelo mutafariqa halkanaa la xiiraya meel kalea la daynaya dhinac kalea laga xiiraya markay saas oo kale ay tahay waa tii luqada asalka u ahayd oo bal matalan taase laakiin haddii xataa aanay noqonba dee meelo dhowra aanay noqon madaxii wax laga xiiro waxna la daayo iyadoo walow bacdigood ay taa kaba soo reebeen food la daayo o kale way jiraan bacd culamaa taa kaba soo reeb o kale adigu foodii la daayo ama in kale laba daayo ama dee malaa dhoorkii waxa weeyaan taas oo kale hablaa iyo waxyaalaha loo yeeli jiray baryaha hore iyo umuuraha caynkaasi dee qazacii bay noqonayaan bal nahyigii halkaa kuba yimi iyo karaahadiisii buu baabkeeliyaa xdثnي زهير بن حرب qال xdثna يحyى يعلي بن سعيد عن عbayd اللhi qال أخبرnي cمر بن ناaفع عن أbيه cمر بن ناaفع waa ناaفعي mولى بن cمر baa dhalay koley bal mala kuma sugnayn kutubta lda magacsaa isu raacsanoo cمar بن ناaفعna la idhah isaga ahayn kuma sugne waana nin saadise kaba midoo siqa ah haddaba cumar ibnu naafic ba abihi buu ka warinaya can ibni cumar ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam naha uu nahiyey can ilgazaci waa gazacaas oo waa adugu bal timaha badhna la daynayo badhna la xiirayo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh u nahye qaala wuxuu yihi cumar baa markaa odhanayo qultu linaaficin waa abihi buu markaa dee xadiidkii ka warinaye wamalgazacu gazacu muxuu yahay tafsiir ahaan qaala wuxuu yihi yuxlaqu waa la xiirayaa bacdu raasi sabiyi ilmihii yaraa madaxiisa barhkii baa la xiiri wayutraku bacdum hadda hadday xaaja keento nabar baa ku dhacay intii nabarkii un baa la xiro intii kale waa la daaya taasi iyadu maaha ta loo diidayo nahyigu kuba yimi weeye ee waa iyadoo si kale loo xire haddii dee xaajadaas ay tao intii nabarkii ama halkiibaa intii un baa la xiray intii kalena waa la daayay iyada taasi qazac laguma tirinayo ama ta nahy la nahiye laguma tirinayo weye yuxlaqu bacdu raasi sabiyi wayutraku bacdum xadثna abubakr بn abi shaybata qal xadثna abu usamata وxadثna بن نmayri qal xadثna abi qaala waxay labadaa yidhaaheen cabdالlahi بn نmayr iyo abu usama xadثna cubayd الlahi bhada الاسnaadi wajacala wuxuu ka dhigay atafsira tafsirka waa intan ah yuxlaqu bacd raasi sabiy wayutraku bacd fi xadiiثi abi usamata xadiidka abi usama min qowli cubayd الlahi buu kaba dhigay macnaa waxa weeye xadiidkan kolley siyaalaa lagu wariyey riwaayadka qaarkood baa yimi si xadiidkaba ay la socoto tafsiirkani naha can ilgazaci oo taas oo dee xadiidkiiba ay laba socoto laakiin riwaayaadkan baa inoo kala saare riwaayadii hore waxaan markaas soo aragnay in tafsiirka uu leeyahay naafic uu naafic yahay kii fasiray laba ine kale iyaguna xadiidka kaba wariyey cubaydullaahi kaba wariyey cubaydullaahi naafic buu kaba warinaya cumar ibnu naafic buu laba simaye mid ahaan waa abu usama waxaa dhacay tafsiirkii wuxuu kaba dhigay inuu cubaydullaahi uu fasirayo oo cubaydulaahiba uu yahay laakiin dee taa hore haddaan hayno cubaydullaahi dee isagu kaba soo naqlinay un baan odhanaynaa وxadثnي محamed بن mسن qaaل xadثna cثmaan بن cثmaan alqadفaniyo qaaل xadثna cmar بن نaafiعin وxadثnii umayaة بن bsاmin qaaل xadثna يزيid yaعnي بn زurيعin qaaل xadثna rwx عan cmar بn نaafiعin بisنaadi cubaydاللaahi mثlh waa isnaadkii cubaydالlahi oo ujeedadu cmar ibn نaafiع bay qorooyinkani kaba wariyeen isnaadkii cubaydullaahina waa ta aan soo aragnay oo de waa taa imaka de waa can naafic can ibni cumar isaguna isnaadka hore waaba lahaa xadiidkuna waa kii lafdigeenu kaba soo baxnay wal alxaqa atafsira fi lxadiid labadan dambe eeg cumar ibn naafic ruux ibnu cibaadatana waa kaba wariyey cusmaan ibnu cusmaan iladafanina waa kaba wariyey labadaasi iyagu tafsiirkii xadiidkay haleeshiiyeenba oo macnaa halkaa naha can ilghazaaci wahuwa an yuxlaqa bacdu raasi sabiyi wayutraku bacduna xadiidkii marfuuc ahaabaa bay raaciyeen laakiin waa dee tafsiirku waa tafsiirkan raawiga raawiguna hadduu dee lafdigii fasirayo sidaa uu ku fasirayna waxaa macnihii luqada khilaafsan aanay ahayn isagaa ka horeynaya cid kale tafsiirkeeda oo sidiisaa loo qaadanaya wey وxadثnي محamed بن rاafiع وxajaaج بن شhaacir وcbd بن xumayd عan cabdالرaزاq عan macmr عan ayubaxa وxadثna abu jaعfari الdarimiyu abu jacfar الdarimi kolley waa nin kitaabkana waa nin xaafida oo hiqa ah kitaabkana waa kusoo noqnoqdaa dee waxa weeyaan kunyadiisana imaka halkan ay nooguba sugan tahay magaciisa waxaan filayaana haddii mala inaan yar gaadhin baaba dhici karta markii hore gaadh baan islahaa casharka kan dambeeyun baan arki doona axmed ibnu saciid baa la idhaha magaciisa dee kitaabkana waxaan hore ugu soo aragnay قال xdثna abu نعman carib qal xadثna aحmed بن زaيdi عan cabdالرحman بn الsراji habeen dhaweydna waan soo haynay cabdالرحman الsراj waxaanan soo sheegnay cabdالرحman ibn cabdالlahi in la yidhah waa nin saabicahe kulهm haddaba raggani can naaficin bay kaba wariyeen waa cabdالرحman الsراj waa ayub الsktiyani bal mثala taas oo kale dee labadan markaa daahirku waxbuu ahaa imaka lababa in muuqdaba kulهm can naafici can ibn cmar can nabiyi salى الlahu عalيه waslm bal baabku waa inoo dhamaadee lakiin horta ghazaci waa kaa tafsiirkiisii aan aragnay waa madaxii oo qeyb kamida la xiiro qeybna laba daayo culimada qaar baa waxay kaba dhigeen in markay mawaadic mutafariqaha meelo kala duwan xeeritaanku uu kuba dhaco intii kalena tima ay leedahay meel keliya aanay ahayn meeshan la xiireen meela ay tahay ayaa gazac la odhanayaa bay yidhaaheen malaadna waa lafdigii luqada marka hore jiray waa tan tafsiirka aragno haddii meelun ay taho meel laladaayo gazacan laysu diidaa la noqon ayuu noqonaya culimadna kolley karaahadiisa way kuba ijmaacsan yihiin khaasatan hadduu dee aanay mudaawaad iyo dawo daraaddeed ama aan loo samayno mawaadic mutafariqana uu yahay kolley waxaan leenahay karaahun bay kaba cabireen oo xataa xarin may gaadhsiineen xikmadana ta yidhaaheen dee kolley waa arrinka ugu mudan oo tashwiih lkhalq ruuxaa halkana xeerantay halkana la daayey foolxumaa ku sugan waa suuradii baa la fool xumaynaya xikmadan iyo ciladan la isugu diiday taaba weeye barhkood baa yidhiba waa ziy yahuud lafti abi da-uud bay taasi ku timi yahuud baa taas laba imanaysay inaan dee iyaga shabahna waa laynoo diiday dadkaa shudaarteenba cunaa aan hagaagsanayn ee qasan iyo ahla shar ayay caadadood iyo iyagaa dee kolba gees ka xeerta sani maka waan arkayna dee inay sayaalaha u xeerxeertaan oo kale oo iyagana dee waxaa laynoo diidayo waa dad aan hagaagsanayn calaamadood iyo zayigood haddaba bal matalan tan bay tahay oo dee nahyigan baa kuba yimi markaa khaasatan mawaadic mutafariqa u yahayna dee mala itifaaq baaba jira barhkood baa dee waayo taa kuba khaas yeele laakiin xadiidku saan tafsiirka ku aragno guud ahaanba haddii meella la xiro meella la daayo xaajana aanay keenin mudaawada aanay keenin waa tan laysu diidayo baabu nahyi can iljuluusi fi duruqaati wa icdaa ariiqi xaqa wuxuu u baabaysan yahay nahintii la iskaba nahiyey in wadooyinka la fadhiisto iyo arinkii lasamrayaba de iyo daa baabu icdaai dariiqa xaqahu nahyiga iyadu lama socoto dariiqii in la siiyo xaqiisa ujeedada horta marka hore yaa la fadhiisanin saasaa fiican xuquuq baa ku laazimaysa inaad kasoo bixibanaba waxaa la arkaa inaanad kaba soo bixin waxyaalo kaloo toosnay baad arkaysaa haddaad meel kala fadhido aan dariiq ahayna waxa waad ka badbaadi lahayde laakiin bal haddii la dayn waayo waa sida xaaladeenu tahaye dariiqa in xaqiisii la siiyo horta hala daayo weeye haddaan la dayn ahayn dariiqa xaqiisii hala siiyo taasna waa ta xadiidka inooguba imano wuxuu yihi markaa muslim xadaثanii suweyd bnu saciidi qaala xadaثanii xabs bnu maysarata عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخdري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال koley de سندku waa dadkaan soo wada aragnay زayd بن أسلمna koley waa nin taaبiciyo dee caalim ahaa xalqu ku lahaan jiray masjidkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayhi oo fuqahadii reer madiina dee yaanu toddobadii kuma jirinbe oo culimadii xagga tafsiirkana weliba aada buu uguba sii horeeyey waxaa lasoo naqliyaa imaamkii weynaa zaynulcaabidiin ayaa intuu xalaqaadka kale oo dhan soo dhaafo ayuu tiisa soo fadhiisan jiray waana nin mawlaa isagu oo dee mawaalidii kamid oo abihii aslam waa dadkii ugu horreeyey sabiga ahaaye malaa madiina la keenay rasuulka ilaahay dabadii ayuu ahaa waa mawlidii cumar ibnu khadaab baa dhalay oo zayd ibnu aslam markaasaa xataa barhkood yar dhibsadeen culimo ahayd oo quraysh ahayd baa dhibsaday oo in de zaynulcaabidiin majliskiisa fadhiisan waayo halkaa kale uu tago markaasaa wuxuu yihi maxaad u dhaafaysaa majaalisa qowmik ood u tegaysaa ilaa cabdi ali cumar cumar aalkiisa addoonkoodii aada uga tegaysaa siduu kaba cabirayo wuxuu ku jawaabay zaynulcaabidiin shaksigu isaga garanaya ayna yantafic waa cidda uu cilmi ka helaye oo kaba faa'iideysanayo oo kale abuxazimkan aynu marar kala duwan soo aragno waa abuxazim alacraj oo dee asxaabtiisii ahaa bal raggii aada uba jeclo ahaa wuxuu odhan jiray ilaahu ay joojin maalinta uu dhimanayo dee waanu joogay oo maalintii waa la yidhi uu dhintay uu tegi kari waaye aaskii u tegi kari waaye abukici kariba waaye waa abuxazime ayaa wuxuu yidhi ahaa waxaanu ahayn afartan faqiih baanu ahayn majliskii iyo xalqadii zayd oo adnaa khaslatin fiina tawaasi fima baynana buu leeyahy waa arrinta ugu yarayd buu leeyay maaha de waxyaalihii kale iyo say isku ahaayeen waana de waxay inooguba sugantahay arrimi khasladta ugu liidata ugu hooseysee annaga aana laga helayo akhlaaqdayada ahayd waa atawaasi fima baynana waxa iyaga dhexdayada kuba sugan ama wixii kolba de inay kolba midba hayee waa taa inaan isku kaalmayno on isku caawino taas baa khaslada ugu liidateen ragga iyaga ahayd fuqahada afartanka markaasaa wuxuu yihi lama arag majliskiisna kuma arag dee mutamaariyeyni walaa mutanaasacayni fi fii xadiiin laa yanfac laba iyago ka wada hadlaya ku doodaya ka sheekaysanaya xadiis aan waxtar ahayna majliskiisa may jirin waa zayd ibnu aslam waa hadalka ah adnaa khaslatin fiina atawaasi fima baynana taas baana ugu liidatayba waa arrintu say ahaayeen ama isku ahaayeen dadkii xalqadu haddaba zayd ibnu aslam ba muxuu isagu cabaa ibn yasaar an abi saciid alkhudri wuxuu yihi can nabiyi sala allahu alay slam qaal iyaakum waljuluusa fi duruqaati macnaha iska jira oo ka dheeraada oo ka fogaada naftiina ka dheereeya weeye waljuluusa fadhiga fi duruqaati wadooyinka aad fadhiisataan oo meelaha wadooyinkaa fadhigeeda ka fogaada sababta waxa weeye ruuxii xuquuq baa jirta xaqa dariiq way laazimaysaa hadduu halkaa joogo de waxaa la arkaana inaanu gudan xaqa halkaasay wax ugaba imanayaan waxyaalo aan toosayn baa ishiisi iyo ayay kuba dhacaysa haddii aanu halkaa fadhiyin waxaan uu ka badbaadi lahaaba xuquuqna way markaa k ku imanaysaa laga doonayo inuu guto la arkay inta badan inaanu gudan waxyaalo kale uu ka badbaadi lahaa hadduu meel gaara iskaba fadhiya ama gurigiisa fadhiyaana way jiraan markaasay deeta maxay dhahan umay arag nahyigan iyo diidmadan inuu dee sabiilu jasmi yahay ama rasuulka ilaahay ka xarimayaba juluuskaasoo haddii taa tahay ama inuu ilzaaminayo ay u arkeen hadal kamay keeneen ee waanay u baahdayeen meelaha inay isugu yimaadaan qaal waxay dhahan yaa rasuula allahi maa lanaa nooma sugnaanin buddun maaran min majaalisina meelaha aan waan isugu nimaadnaa waan ku sheekaysanaa waan ku kulannaa markaa kama maarmayno meelaha inaan fadhiisano waa kan ciladiiba sheegayna nataxadau fiiha waan ku sheekaysanaa qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi faidaa abaytum haddaad diideen ila lmajlisa fadhi aad dariiq fadhiisateen mooye wax kale iska diideen halkaa haddaad ka tegi weyda horta inaad ka tagtaan baa roon laakiin haddaad iska diideen saasun mooyaane dee rasuulka ilaahayna kamuu xarimin oo faacdu siya ariiqa xaqahu ariiqa xaqiisa siiya qaala waxay dhahan wamaa xaquh xaqiisu muxuu yahay qaala gamdu lbasari waa basarki ishii oo la laabo waayo dadkii dariiqadii dee looma diidayo dumarkiibaa soo mari cid kastaa soo mari wadooyinkiina looma diidayo haddaba ishiina ka laaba wixii aan idiin banaanayn waa mid wakafu ladaa libtii oo la kaafiyo dadkii afkiinana ha ka badbaadeen adinkiinana ha kaga badbaadeen dadkaa dariiqa marayay xantii baa soo gelaysa ee ixtiqaarkii bacd almaariin bal sheekhu wuxuu halkan dhibkii kaba dhigaya dadkii oo dariiqii lagu celiyo dee wado yaroo inta leeg haddii aad dhinaca laga fadhiisto oo dadkii meel ay maraan waayaan oo ruuxi ay ugaba baydhaan waa dhib dadkii la dhimay arrin kalena uu tilmaamayaa sheekho dee kolkol hadduu yahay ruuxa halkan soo fadhiistay nin dadku ay ka xishoonayaan oo dee nin odayo ama sheekho halkaa laga xishoonayaa fadhiiso markaa dadka ay kuma soo baxaan bay dariiqiiba ka baydhayaan ama dumarka ay uga baydhayaan dariiqii oo kale waa nooceeda waa tadiiqu dadkii dariiqii kuma cidhiidhiyey bal matalan taas baa soo gelaysuu leeyahay ama dee ruuxaan dee afkiisa afxumadiisa iyo waxyaalahaas iyo tanbay iyo de dadka uga cararayaan halkii uu fadhiyey inay maraan iyadna waa nooceeda oo dacna labada arrimoodba ay kaba imaanaysaa oo ka filaada waradu salaami salaamtii dadka idin maraya idin salaamaya salaamtii laga qaado lacbaan wاlamru bاlmacruufi macruufkii dadkii la faray wanahyu can اlmunkar kolley intan ba xadiidka inoogu sugan axaadiis kalena waxyaalo kalea kuma sugan xaafid ibnu xajarna markuu tatabucay ilaa afar iyo toban khasuu gaadhsiiyey waanu nadmiyey nadmininkii rabaa fatxulbaari uu kuba laami karo kitaabulistidan mujaladka koob iyo tobanaad qaybihiisa hore meelihiisa hore ay noqon isagoo khisaasha axaadiista kala duwan kuba soo aroortay ee dariiqa xaqiisa ee la iska doonayay in lalaba yimaado ayuu ururiyo axaadiisteedii markuu tilmaamay dabadeedna nadmi uu halkaa kuba sheegay ayuu ku nadmiyey raximah اllahu taعaalى وxadثnah yaحyى بن yaحyى qال aخbarana cabdالعaزيز بن محamed الmadaniy qal xadaثnah محamed بن raafici x وxadaثnah محamed بن raafici qal xadaثna بن abi fudaykin wa محamed بن ismاعيل بن abi fudayk qal aخbarana هisham yaعni بn sacdin meelo dhowru kuba sugan yahay waa ninku yadiisa abucabaad la yidhah barkoodna abu saciid ay yidhaaheen xaafid بن xajar wuxuu kaba cabiraa صaduq lahu awhaam lakiin waxa weeyaan wuxuu kaba cabiraana inuu saabica raggoodii waaweynaa yahay tashayuc iyo waxyaalahaasna laguma tilmaamay lakiin waxaan leenahay bal isagu taha kaba cabiree malaa jamaaco toddobiyo sideed gaadhiyo aimada kamidi way daciifiyaan ninka way daciifiyaane laakiin dee meelahanu muslim kaba wariyo waa mutaabaca un waa taa duruqdii hore xadiidka aimadii ay kuma sugnayd iyo raggii dabaqada sare ee aan waxa weeyaan ruwaadda ah ay kuma sugnaayeen tani markaas un waxa weeyaan waa duruqdii mutaabaco ee waa umuuraha caynkaasiyo shawaahid iyo mutaabaco dadkii usuubanaya un weeye كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد مثله والله سبحانه وتعالى على أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت